بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب في اللعان اللعاanku xukunkiisii ayuu u baab yahay allicaan nin laacana yulaacinu licaanan wa mulaacanatan waa ficaal iyo mufaacala ayb macniyaduna marka waxaa weeyaan waxaa yani lacnada ku jirto lacnada ku dhex jirto marka licaanka la samaynayo darteeda loogu magacaabay licaan xukunka oo dhan asalkiisuna waxaa weeyaan ninku markuu naagtiisa zino ku sheego ama uu rabo inuu cunug ama uur inuu iska anfiyo waxa uu la imaado ayaa licaan ah asalkeedana aayadda waaladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa'u ilaa anfusuhum fa shahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin billaahi innahu la min asaadiqiin ilaa aakhiri alaayaat baa asal u ah iyo axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam ee baabkan uu ku sheegi doono ayb marka lacnadaa ku dhex jirto yaa loogu magacaabay oo loogu magac daray axkaam aad u fara badanna marka licaanku waa leeyahay oo isaga sida uu ku guntanmo iyo tamarada ka dhalanaysa licaanka maxaa ka dhasho iyo wixii kale markaa masaa'il ah la xiriiro qaala limaam markaa xadiidka dhexdiisaan ku sheeg sheegi doonaa jumlo walbaa xukunka laga qaadanayo sida si macnaha fahamka u sahlanaya qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثnا cبدالله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن بن شهاaب أن سهل بن سعد الساaعدي أخبره أن عuwaymر بن أشقر العجلاني عuwaymir العجلاني جاءa إلىa cاaصم بن عadيin buu u yimid faqاala lah wuxuu ku yidhi ya cاaصم cاaصمow أرأyta رaجuلا ara'ayta bal ii sheeg rajulan nin wajada maca imra'atihi haweenaydiisa la jirhkeeda helay rajulan nin ka helay ayaqtuluhu ma dilayaa fataqtuluunahu waad dilaysaan am kayfa yafcalu mise muxuu sameeyaa ninkii naagtiisii nin ku arko ee markaa ma dilayaa yaqtuluhu ma dilayaa hadduu dila markaa fataqtuluunahu waad dilaysaan idinkale qisaasaa u dilaysaan ayb am kayfa yafcalu mise sidee buu yeelaa muxuu sameeyaa marka see buu sameeyaa arrintan iyadaa marka waxay deliil u tahay arrintan iyadaa marka waxay deliil u tahay bay culammadu yidhaahdaan ninkii naagtiisa nin ku arko haddii uu dilo in la dilaayo maxaa yeele sidaan markii la yidhi sidaan baa marka mutaqarir agtooda ka ahayd wax bedelayna ma jiro ayb cali bn abi aalib radi allaahu canhuna sidaasuu xukumay oo ninkii naagtiisa ninkii nin inta dilo oo markaa naagtiisa naagtaydan ku arkay iyo yidhaahdo oo isagu sidaa sheegto in la dilaayo qisaas loo dilaayo maxaa yeelay waxa ay culammadu yidhaahdeen haddii hadday iska ahaan lahayd ninkii sidaa haddii la dhihi lahaa wax qisaasa kama waajibo dhiigagga ayaaba dayac iyo noqo lahaayeenoo sahlanaa lahayd oo nin walbaa markuu nin inuu dilo rabo gurigiisu intuu geeyo ayuu dili lahay markaasuu dhihi lahay naagteeduu u tegey gurigayguu joogi nin allaale markuu doono inuu nin dilo gurigiisa intuu ku marti qaado halkaas ku dila maxaa u disha marka la yidhahdana wuxuu sheeganayaa in naagtii uu ag joogi marka taasi dhiigaggii dhammaa ayaa waxay ku noqonayaan ihdaar ihdaarun fi dimaa bay noqoneen ayb walidaalika cali isagu saasuu xukumay cumar radi allaahu canhu sidaasoo kale nin ay ku dhacday oo markaa wax ku dilay naagtiisa markaa nin ag joogay dilay ee isagoo seeftii watana u yimid ayaa cumar uunan dil ku xukumin wax qisaasana uunan u xukumin marka mas'alada ma saxaabadaa isku khilaafsana say noqonaysaa saxaabada iskuma khilaafsana ee laba xaaladood baa la dejinaa qisada cumar waxaa ku jiray ninkii la dilay owliyadiisii ayaa daba socotay ninka wax dilay meeshii markay yimaadeenna ninkii wuxuu sheegay sababkii uu u dilay dadkii owliyaa u demi ahayna waa u qireen oo waxay yidhaahdeen ninkan naagtiisa u haystay cumar marka waa iska daaya haddii markhaati marka ay jirto ama owliyaa u demi yani owliyaa ulmaqtuul ninka la dilay owliyadiisu hadday qiran yihiin ma loo dilaayo markaas waana midda cumar uu yeelay cali midda uu tilmaamayana waa nin isaga uun iska sheegtay oo markhaati aan haynin amase dadkii dhiigga ninka dadkii uu wax ka dilay yaan u qirsanaynoo waxay leeyihin war ninkaan ninkaan saa iska dilay iyo waxba ninkaan naagtiisa kuma samaynin hadday marka sidaa taallo qisaas baa marka waajibayso ayb labadaas xaaladoo ibnuulqayim ku kala xambaaray mas'alo saxaabadu isku khilaafsan tahay ma ahan ayuu yidhi zaadulmacaad sallii yaa caasim marka wuxuu yidhi cuwaymir sallii iisoo su'aali yaa caasimu caasimow rasuulallaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga iisoo weydii can daalika arrinkaa fasa'ala caasimun caasim wuxuu su'aalay rasuulallaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga fakariha rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu nacay almasaa'ila su'aalaha wacaabahaa waana ceebeeyey markaa nebigu waxyaaba aan waxayna ka soo degin isla markaana aan dhicin in la su'aalaa waa ma jeclaan jirin xataa kabura calaa caasimin ilaa caasim uu ku weynaaday maa samica wuxuu maqlay min rasuulillahi sal slam uu ka maqlay falammaa rajaca caasimun caasim markuu laabtay ilaa ahlihi uu u laabtay jaa'ahu cuwaymirun cuwaymir baa u yimid faqaala lahu wuxuu ku yidhi yaa caasimu caasimow maada qaala laka rasuulullahi sal slam nebiga muxuu kugu yidhi faqaala caasimun caasim waxa uu yidhi lam ta'tinii iilama aadan imaanin bikhayrin wax khayr ah warniyo wax khayra iima horseedinayo faqad kariha rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu nacay almas'alata su'aalaha su-aashii allatii su-aasha oo sa'altuhu canhaa aan su'aalay xaggeeda wax ka weydiiyey nebiga waa nacay faqaala cuwaymirun cuwaymir waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartay laa antahii anigu ka hari maayo xataa as'alahu ilaa aan ka weydiiyo canhaa su'aashaas faaqbala cuwaymirun cuwaymir waa soo tegey xataa ataa rasuulallahi sal l slam intuu nebiga uga yimid wa huwa walxaal huwa nebiga oo wasata annaasi dadka dhexdooda ahaaday faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ara'ayta rajulan nin bal ka warran wajada maca imra'atihi naagtiisa la jirhkeeda helay rajulan nin arkay ayaqtuluhu ma dilayaa fataqtuluunahu waad dilaysaan idinku am kayfa yafcalu mase maxuu sameeyaa faqaala rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi qad unzila fiika waxaa adiga sha'nigaaga lagu soo dejiyey wa fii saaxibatika iyo xaaskaaga qur'aanun qur'aan baa ka soo degaye fadhab orodoo tago fa'ti bihaa la kaalayo keen waxaa laga qaadanayaa marka rasuulku inuunan axkaamta jawaabi jirin ilaa waxyi ugu yimaada maahan taasaa laga qaadanaya waxyaabaha nebiga la soo gudboonaanayo su'aalaha la weydiinayo hadday axkaam ku saabsan yihiin nebigu ra'yigiisa kuma jawaabi jirine waxyibuu sugi jiray koo laakiin hadday mas'aladu axkaam aanay ku tacalluqin oo ay tahay mas'alo ama maamul ku tacalluqdo ama ku tacalluqdo yacnii tab dagaal iyo wax lamida wixii ku tacalluqoo kale nebigu intuu asxaabta la tashto say la noqotou samay jiray markaas marka axkaamta waa kala duwan yihiin iyo masaa'isha aan axkaamta ku tacalluqin axkaamta ilaahay buu ka ayuu sugi jiray walidaalika ilaahayna waa ka dhahay inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bimaa araaka allaah dadka inaad xukunto wixii ilaahay ku tuso adiga bacdu salaf waxay yidhaahdeen laa bimaa ra'ayta waxaad adiga aragtay ma ahane wixii ilaahay ku tusay dii marka nebigu axkaamta usaa uga aamusi jiray maxaad malaynaya mar qofaan nebina ahayn oon cilmi iyo waxna aan isla haynin oo axkaamta daldalaayo sidaa u ridaayo ayb faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi qad unzila fiika wa fii saaxibatika qur'aanun baa soo degay ayb fadhab tagfa'ti bihaa la kaalay qaala sahlun sahl waxa uu yidhi fatalaacanaa way licaantameen wa ana aniguna maca naasi dadka aan ku jiray cinda rasuulillahi bay ku licaantameen sala allahu calayh ali wasalam laba mas'alaa laga qaadanayaa mas'ala waxay tahay licaanku waa inuu imaam agtiisa ka dhaco ama imaamka naa'ibkiisa qaaligoo kale degmada ninka xukumoo kale ama imaamul acdamka agtiisa inuu ka dhaco waayo licaanka walidaalika marka xukunku waxaa weeyaan yacni licaanku aaxaadu nnaas iskama laha qof intuu yidhaahdo kaalay saas maa naagtaada ku sheegtay haa kaalay agteyda ku licaantama wax jira ma ahan taas licaanku wuxuu ka dhacaa ama imaam hortiisa iyo inay dad joogaanna waa la rabaa ayb walidaalika marka labada mas'aleba xadiidku waa tusayaa wa ana maca annaas riwaayo weliba waxay leedahay shan iyo toban jiro ah xataa ilmihii yaryaraa baa ka soo qayb galay licaankaas iyo in bimaxdarin min annebiy buu ahaa meel nebiga joogaa lacaanka lagu sameeyo culamada marka waxay yidhahdaan suldaanka ama naa'ibkiisa yaa lagu sameeya hortiisa ayb sida xuduuddaba suldaanka ama naa'ibkiisa uu u sameeyo ayb oo dadka aaxaaddooda aanay u samaynaynin ayb marka wuxuu yidhi falamaa faraqaa markay dhammeeyeen qaala cuwaymirun cuwaymir waxa uu yidhi kadabtu calayhaa been baan korkeeda ku sheegay yaa rasuula allah in amsaktuhaa haddaan haystaba haddaan haystoy guri ii joogta waaba ku been abuu been baanba ku sheegay fadallaqahaa waa furay cuwaymirun cuwaymir alaaan buu furay saddex qabla an ya'murahu rasuulullahi sal l salam nebigu intounan amrin ayuu saddex furay laba mas'alaa marka ku jirto qaar baa waxay u deliishadaan dalqadda saddexda dalqadood oo hal mar la ridaa inay dhacayaan xadiidkan cuwaymir ay u deliishadaan saxna ma ahan deliilkaas maxaa yeelay cuwaymir naagtaani dalaaq ugama harine licaankiibay ku baa'intay licaankii ayaa furqadu ku timide dalqad isagu uu riday dalqaddu waxay tahay ma laha xataa haddaanu dalaaq rideen weligiis naagtaas ma uusan arkeen markaa dalaaqu waxuu macno u samaynayo ma laha iyo isaga hadalkaa wuxuu u yidhi waa qabla an yaclama waa intuunan ogaanin licaanku dadka furqa abadiya inuu keenaayo intuusan ogaanin buu hadalkan tuuray uu yidhi ayb waana sida ay marka jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan ayb qaar baa marka waxay yidhaahdeen iyagu cumaan albatti oo aad u khilaaf badan ayaa wuxuu ku tegey ama uu yidhi licaanku waxba kuma furqa kuma xasisho ee dalaaqay furqadu ku imaanaysaa laabudda inuu furo markaa de intii licaanoo nebigu uu la same yacni dadka hortiisa hortiisa lagu sameeyeyna wax hadda uu dalaaq amray nebigu ma jirin calayh isalaatu wasalaam fadallaqahaa cuwaynirun alaaan buu furay qabla an ya'murahu rasuulullahi sal l slam nebigu intounan farin qaala ibnu shihaab ibnu shihaab zuhri waxa uu yidhi fa kaanat tilka taasu waxay ahayd sunnat almutalaacinayni labada islicaantantay sunnadoodu saasay noqotay fa kaanat tilka ishaaradu xaggay ku dhaceen waxay ku dhacaysaa sida riwaayaadka qaar ay tilmaamayaan yacni furqada furqadaas oo labadaa qof la kala geeyo waa sunnatu lmutalaacinayn ee maahan dalaaqa ma aha sida la moodayo labadii licaantantay in la kala geeyo weligood aynan isguursanin waa sunnat lmutalaacinayn saas marka tilka ayitafriqata fa kaanat waxay ahaatay tilka ayitafriqatu kala geyntaas sunnat almutalaacinayni bay ahaatay ayb qaala xadaana cabdاlcaزiiz bnu yaxya qaala xadaanii muxamedu yacni bna salma can muxamed bni isxaaq qaala xadaanii cabaas bnu sahlin can abiihi ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam qaala licaasimi bni cadiyin wuxuu ku yidhi amsik اlmar'ata haweenayda hay oo celi cindaka adiga agtaada xataa telida intay ka dhasho naagtii celiyo adiga kula joogto intay ka dhasho isaga marka gurigeedii ku laaban maysa marka nafaqana male deegaanna male oo ninkii yacni sidaa ku licaantamay biilna lagama rabo nafaqana lagama rabo saasay ku tegaysaa ayb haweentii marka ay kaga tegaysaa laakiin meherkeeda waa leedahay duusa siinin waa waa inuu siiyaa farjigeeda uu xalaashaday dartiisa ayb waxaa kaloo xadiidkan aan ku caddayn inuu markuu licaantamayey cunuggii inuu anfiyey iyo in kale haddii marka uur uu jiro inuu anfiyaa cunugga oo licaanka uu ku dhex sheegaa shardi mimase ma aha waa masale fuqahadu isku khilaafeen alimaam axmed wuxuu leeyahay shardi ma aha licaanka laftirkiisa waxaa ka soo baxaya isagii inuu xadulqadfiga ka dhaco firaashkiisi iyo gogashiisii inay baabba'do ninkii uu qadfay oo naagtu haddii uu nin ku qadfay mucayan ah xadulqadafkiisii inuu licaankii ku dhaco saddex soo maaha midda afaraadna waxa ay tahay waa middaan haddii ilmo ay jiraan markaas taagan uur ay leedahay inuu ilmahaas marka ay ka anfismayaan oo ninka aynan ku abtirsanaynin in lagu sheegaana shardi maahan buu leeyahay laakiin xadiidkan hadda waa sheegay ima sheegin midna ma tilmaamin fatalaacanaa unbaa ku jirto alimaamu shaaficina wuxuu leeyahay laabudda inuu licaanka ku dhex sheegan hadduu cunug inuu anfiyo rabo haddii markii hore uusan ku sheegin waa inuu ku celiyaa haddana la yidhaahdo war ku celi si aad cunugan u anfisid marka markuu licaantamaya wuxuu leeyahay naagtaani inay sinaysatay cunugaanna inaanan aniga dhalin ayuu ku daray haddaanu ku darin markay dhasho hadduu anfin waayo oo licaan labaad uu ku anfi waayo cunuga gogashiisau ku dhasha isagaa loogu abtirinaa buu leeyahay marka halkaa marka iyada masaladaa marka waxaa weeyaan kan uma aanu tacarudin marka labadaa madhab yaa ugu xoog badan waxaa ku jira hadda calaa kulli xaal ayb maxaa yeele naagtan marka ninkan gogolay u joogtay walwaladu lilfiraash weladku firaashu ku sugnaa isagaa laga rabaa inuu anfiyo haddaanu anfinin waa ka qaarna tafsiilay gelinayaan wakhtiga ay dhasho iyo waxyaabahaasaa la fiirinayaa bay leeyihiin oo haddii imkaan uu jira iyo haddaanay jirin قال xdثna bdmrka wuxuu yidhi qاl xadثna أحمد بن صالح qال xadثna بن وهب qال أخبرنيi يuنس عن بن شهاaب عن سهل بن سعد الساaعديi qاal xadartu لcاanهmaa لcaankoodii baan xaadirow goobjoog ka noqday cinda rasuuل الlah sl اه عل sلم nebiga agtiisa وأna aniga oo iبن خaمسa caشhرaةa سaنة anoo شaن iyo toban jir ah وsaaqa الxadيiثa qaala فيihi xadiidka dhexdiisa wuxuu ku yidhi ثuma kharajat xaamilan uma kharajada weynaydii way baxday xaamilan iyadoo uur leh fakaana alwaladu cunugii wuxuu ahaaday yudcaa in loogu yeerayo ilaa ummihi hooyadiisa cunugii markaa ay dhashay hooyadii baa loogu abtirin jire ninkii la licaantaba looguma abtirinin marka ma anfiyey mase ma anfinin xadiidka kuma cadda kan hadda inay licaantabeen bis baa la sheegay walidaalika imaam axmed meeshaas cuskanayaa wuxuu leeyahay bimujarad licaan maadaama la xusay bimujaradi licaanu ku anfismaa cunugana marka licaanka tamaradiisa cinda alimaam axmed afar shay waay isaga xadulqadafkii naagti oo uga dhaca ile naag buu zino ku tuuray xad baa waajibi lahaa waa kaga dhacaa maadada labaad waxay tahay ninkii uu ku tuuray ee uu ku tuhmay haddii nin mucayana uu ahaayo hebel baa ka sinaystay uu yidhaahdo isaga qadafkiisiina waa dhaca oo licaanka ku dhaca firaashkii iyo gogashii waa ku baaba'ay oo licaankaa gogashiisii wuu ku baaba'aya waa ku baaba'aysaa midda afaraadna ilmahana waa ku anfismaya afartaa shay tan shanaadna waxaa weeyaan furqa abadiya dhacayso dib dambe iskuma guursan karaan labada qofee licaantantay sababtu waxay tahay labada midkood baa lacnadda iyo caradu ay haysataa ile labaduba run ma wada sheegayaan marka qof yani lacnadii ku dhacday inuu og joogo qof kale barakay khayr iyo wanaag maaha oo weli waysu og yihiin haddana qaala xadaana mxamed bnu jacfar warkaaniyu qaala akhbarana ibraahimu yacni bna sacdi can الzuhriyi can sahl bni sacdi fii khabari اlmutalaacinayni labadii islicaantantay khabarkooda qaala waxa uu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi absiruuhaa fiiriya fain jaa'at bihi hadday la timaado uurkan adcaja alcaynayni mid indha madmadoow oo indhihiisu madmadoow yihiin cadiima alalyatayni oo bari waaweyn alalyatayni yacnii oo bari weyn ayb alalyatayni soo idinma dhayahay falaa uraahu la imala gelin maayo u malayn maayo ama ma arkaayaba ilaa qad sadaqa cuwaymir inuu run sheegay maana wax kale ilama aha ayb wain jaa'at bihi hadday la timaado uxaymara mid guduud yarow leh mid guduudan xoogaa maaran baariiq kaannahu sidii isaga oo waxaratun goodaaddo oo kale ah waxarada bahal goodaaddada shabbaha yay ku sheegaan ayb oo ama yacnii bahal dhuljiif oo markaa isaga markaa midab leh midab yar leh oo ka guduud usoo dhow leh falaa uraahu la imala gelin maayo ilaa kaadiban been inuu sheegay yani isagu uu egyahay waay markaan hadday midda hore noqotona ninka lagu tuhmo uu egyahay qaala waxau yidhi fa jaa'at bihi waxay la timid cala nacti almakruuhi tilmaantii la nacaye tilmaantii la nacaye zinada tusaysa iyay la timid cala nacti almakruuh saasuu ka wadaa haddii marka licaankii hadda xadiidkan wuxuu tilmaamayaa shabahu inuu macno leeyahay shabaha ekaanshadu inay macno leedahay laakiin shabaha iyo licaanku hadday iscaaridaan kee xoog badanna xagga sharciga licaankaa xoog badan maxaa yeele hadda shabihii baa saan ku dhacay dartiis naagtii ha loo rajmiyo ma la dhahaayo soo ma fahmeen ama haddii ay haweentu ay saxsanaato oo shabihu ninka uu ekaado ilmaha dhalanayo ma la dhahayo ninkii xadulqadaf ha lagu dhufto maya licaankaasaa waxaan beri yeelay oo isku fuuqsaday shabihu marka xoogba xoog badna ee nebigu muxuu u sheegay marka wuxuu u sheegay bay culimmadu leeyihiin waa ikhbaarun can amrin kowniyin qadariyin waa nebigu arrin uu ka warramay un waayo ma ahane arrin xugun in lagu dhiso oo u sheegay ma aha marka shabihu wax xuguna ma laha ayb qaala fajaaءat bihi calى nacti اlmakruuhi iyo ninka beenta sheegaya un in layska ogaado laakiin wax xugun oo ka daba imaanaya ma jiro bal nebigu wuxuu yidhi lowla alaymaanu lakaana lii walahaa sha'nun dhaaraha ay dhaaratay haddaanay jiri lahayn ani iyada waxbaana kala raaci lahaa laakiin dhaartii baa fakisay qur'aankuna sidaasooba ka hadlayo wayadra'u canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaatin billaahi inahu lamina alkaadibiin waalkhaamisata ana qadaba allahi calayha in kaana min alsaadiqiin cadaabku marka waa maxay rajmigii baa uga beri noqonayo ayb qaala xadaana maxmuud bnu khaalidin qaala xadaana alfaryaabiyu can alawsaaciyi can الzuhriyi can sahl bni sacdin الsaacidiyi bihada alkhabari qaala fakaana yudcaa waxaa loogu yeeri jiray yacni lwalada cunuga u jeedaaye liummihi hooyadii waxaa laga qaadanaya marka cunugii lagu licaantamay waa laga anfinayaa nasabkiisa odayga habartuu ku abtirsanayaa iyadaasoo marka dhaxlayaa iyadaasoo marka loogu abtirinayaa zinana laguma sheegi kara naagtaas ninkii yidhaha waa zaaniyad waa laxadaa hadhow waa zaaniyad lama dhihi karo cunugana lama qadfi karo waladu zina laguma tilmaami karo maadaama firaash iyo axkaam sharciga uu ku yacni ay dhacday si kale marka ma soconayso qaala xadaana axmed bnu camr bni sarx qaala xadaana bnu wahbin can ciyaad bni cabdillaahi alfihriyi wagayrihi can ibni shihaabin can sahli bni sacdin fii hada alkhabari qaal faطallaqahaa alaaata طliiqaatin saddex dalqadoodou furay cinda rasuulillahi sal l slam nebiga agtiisa faanfadahu rasuulu llahi sal l slam nebiga waa fuliyey wa kaana maa sunica yani wuxuu fuliyey waa maxay tafriqadii wa kaana maa sunica wixii la sameeyey cinda الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga agtiisa lagu sameeyeyna sunnatan sunnay ahaatay nebiga agtiisa lagu sameeyey waa licaankii iyo furqadii ka dambaysay ee hadda saddex dalqadood cid odhanayso male yani saddexdan dalqadood yay naagtii ku baa'intayoo hadduusan furi lahayn naagtiisay ahaalay wax dhahaya ma laha qaala sahlu xadartu haadaa kan waan xaadiray buu yidhi cinda rasuulilah sal l slam famadat isunnatu sunnadii waxay ku tagtay bacdu bacda dalika kaagaas kadib fi lmutalaacinayni labada licaantantay an yufaraqa baynahumaa in la kala geeyo uma laa yajtamicaani abadan weligoodna ma kulmaayaan waatan marka madat isunnatu macnaheedan riwaayadaanu ku sheegay waatan qaala xadaana musadadun qaala xadaana musadadun wa wahbu bnu bayaanin وأحمد بن cمر بن صرح وcمر بن cثمان qالوا xdثna سفyان وهو بن عyynة عن الزهري عن سهل بن سعد qاala مسdd waxa uu yihi سهل بن سacد waxa uu yidhi شhهدت المتلاacinayni waxaan xaadiray labadii lacaantantay calى cahd النبي sl اه sلم wqtigii rasuulka وأna بن خمس caشhرaةa سنة وأna بن خمس caشhرة anoo شaن iyo toban jir ah fafaraqa baynahumaa waxaa kala geeyey rasuulullaahi sal allahu calayh ali wasalam xiina markii talaacana ay lacaantameen wa tamma xadiiu musadadin musadad xadiidkiisiina waa taam noqday wa qaala alaakharuuna kuwii kale waxay yidhaahdeen iyagu inahu shahida nabiya sal slam inahu sahl shahida nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigiibuu xaadiray uu goobjoog ka ahaa faraqa isagoo kala geeyey bayna almutalaacinayni labadii lacaantantay marka musadad isagu shahidtu buu yidhioo warkii wuxuu soo naqliyey sahal kuwan kale laakiin xikaayo ahaanay ku sheegeen faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi kadabtu calayha been baan ku sheegay yaa rasuul allah rasuulka ilaahi in amsaktuhaa haddii aan ceshto oon haystaba bacduhum qaarkood lam yaqul calayha ma sheegin kadabtu calayha kuma deri oo kadabtu bis buu yidhi qaala abu daawuud abu daawuud waxau yidhi lam yutaabic ibna cuyaynata ibna cuyayna ma mutaabacaynin axadun qofna calaa annahu faraqa bayna almutalaacinayni riwaayada marka annahu faraqa bayna almutalaacinaynidaa ibnu cuyayna cid ku mutaabacaysay ma jirto abu daawuud saasuu yidhi waana sida uu sheegay yacni yaxya bnu maciinna riwaayada can dariiqi sufyaana bni cuyayna waa duray sida mida abu daawuud sheegayo kale laakiin waa un xadiidu sahlin markay tahay ogow waxay isdhihiin yacni furqada oo dhan baa la diidaa in laga wado yacni licaanku furqo waa ku xasila laakiin min xadiidi sahli bni sacdin sufyaan cid ku mutaabacaysay ma jirto amaa yacnii xadii min xadiidi bni cumar iyo xadiidka qisada kaleo hilaali bni umaya iyo iyadu furqada waa soo aroortay laakiin min xadiidi sahli bni sacdin waa midda ay sheegayaan culummada ayb markaa u malaynaya in furqada dhanba waa daciif la leeyahay sidaa ma aha waxay ka wadaan riwaayati sahlin iyo ujeedaa walidaalika ibnu cabdilbar waxa uu yidhi haddii marka haddii la yidhaahdo warka ibnu warka ibnu maciin ee yani furqada uu durayo haddii laga wado buu yidhi min xadiidi sahlin wuxuu yidhi fa sahlun haddii marka min xadiidi sahlin uu u jeedo warkaas marka ibnu maciin uu sheegay fa sahlun aa war iska fudud wailaa famarduudun haddii laakiin furqoo dhanba ma soo aroorin la yidhaha famarduudun warkaa waa marduudo riwaayaad kale ku soo arooray ayb sidaasaa marka ibnu xajar fatxulbaariga uu kaga soo naqliyey haddii marka kadabtu calayha marka uu leeyahay ninkii wowlica markuu haweentii zina ku tuuray wou licaantamay ama maalan licaankiibuu bilaabay markaasuu dib iska beeniyey war been baan sheegayey waxaan aniga u ku sheegay haweentaan ma qabto waxaas beenteeda see la yeelaa isaga marka malaqa xadulqadaf ma lagu dhufanayaa mase maya alimaamu shaafici iyo fuqahada intooda badan waxay le waa lagu dhufanaa xadulqadaf ayb xadulqadaf waa lagu dhufana xanafiyada iyana waxay leeyiin maya ma lagu dhufanaya sababtoo lianna alxuduuda laa tanqaasu xuduudda qiyaas iyo waxaas ma galaan hadda ninkan marka yacnii ma tuhun tuhun miyaa lagu xadaa tuhun miyaa marka miyaa lagu xadayaa xuduudda marka qiyaas ma gashee markhaati iyo waxa unbaa yaa la raboonaya wax saasay leeyihin calaa kullin marka jumhuurtu waxay u badan yahin hadduu isagu isbeeniyo qadafka waa lagu dhufanaya siddeetankii karbaash ilaa markii horeba waxay ahayd naagtayda zinaysatay hadduu yidhaahdo xukunkan waxaa looga soocay xukunkii kale maadaama ninka naagtiisu inuu markhaati u soo wado ay dhib badan tahay wax nufuusta ku adag ay tahay baa isaga xukun gaara loo siiyey ilaa intaan aayadahaanu soo degin xadaa waajibi lahaa xadulqadaf marka hadduu isagu hadda isbeeniyey xadulqadafki waa baaqi wey qال xadثna سulaymaan بن dawوud alcatakiyu qal xadثna فulayxu whuو بن سulaymaan can الزuhriyi can سهل بni sacdi fii hada الxadiiثi wakaanad waxay ahayd haweenayda xaamilan mid uur leh faankara xamlahaa uurkeediina waa inkiray riwaayadan marka imaamu shaafici madhabkiisay xoojineen lcaankii buu ku dhex inkiray uurkii haddaan lagu dhex inkirin laakiin cunug ma inkir maayo fakaana bnuhaa inankeedu wuxuu ahaa yudcaa ilayha iyadaa loogu yeeri jiray uma jarat isunnatu sunnada waxay ku dureersantay filmiiraati dhaxalka xaggiisa an yariahaa inuu dhaxla hooyadii wa tarita minhu iyaduna ay dhaxasho maa farada allaahu caza wajalla wuxuu ilaahay u qoondeeye lahaa iyada wuxuu ilaahay ka siiyey inay ka dhaxasho isaguna uu ka qaato bis ayb halkaa marka cunugiina wuxuu dhaxlayaa iyada un bis abtiyaalka shaqa kuma le sababto abtiyaal awalba lama dhexli jiro dowlarxaamka dhaxal ma leh inda yani cinda shaaficiya qaala xadaana cثmaan bnu abi shayba qaala xadaana jariiru can اlأcmash can ibraahim can calqama can cabdillaahi huwa bni mascuud qaala waxa uu yidhi inaa laleylata jumcatin inaa inaga oo laleylata jumcatin fii leylati jumcatin ku sugan habeen jumca fi lmasjidi masjidka dhexdiisa id dakhala rajulu nin baa soo galay min alansaari ka mida almasjida buu soo galay fi lmasjidi faqaala waxa uu yidhi low anna rajulan nin haddii wajada uu helo ou arko maca mra'atihi haweenaydiisa rajulan nin uu ku arko fatakallama bihi ou ku hadlo uu yidhaa naagtii waa zinaysatay jaladtumuuhu waad karbaashaysaan siddeetan baad ku dhufanaysaan xadulqadaf aw qatala ama hadduu dilo qataltumuuhu waad dilaysaanoo qisaasa u dilaysaan fa in sakata haddii uu aamusana sakata calaa kaydin ciil korkiisuu la aamusayaan haddii uu hadlo waad jeedlaysaan haddii uu wax dilo waad dilaysaan hadduu aamusana ciiluu la aamusayaa see marka xal ah buu leehay wallaahi baan ku dhaartay la as'alanna canhu rasuul اllahi sal ا l slam ilaahan ku dhaartay rasuulkaan weydiinaya aniga ayb falamaa kaana min alhadi berritoo kale markay ahayd marka saxaabadu xalka diintay ka dhex raadi jireen yanii shay iska un mucaqad iska ah oo isku aaburan oo isku daboolan oo aan meel loo fakiyo lahayn diintu ma qabtan xal unbay keentay mas'alo kastaa wax walbo ummaddu ku dhibtoon tahay sharciga haddii laga raadiyo fusxo iyo u waxbuu leeyahay sharciga qofkii gartaa garanaya qofkaan aqoonnina dama yaqaano rasuulkiiba u yimid fasa'alahu waa su'aalay faqaala wuxuu yidhi low anna rajulan wajada maca imra'atihi rajulan fatakallama bihi uu ku hadlo jaladtumuuhu ow qatala qataltumuuhu ow sakata sakata calaa kaydin faqaala waxa uu yidhi allahuma iftax ilaahu fur wa jacala yadcuu wuxuu guda galay inuu alla baryaayo ninkaa hilaal bnu umaya masaa'iladu marka intaynan dhicin qofku inuu yacnii weydiiyo ama raadiyo aa laga fiican yahay wa jacala yadcuu inuu alla baryayo bilaabay fanasalat aayatu licaani baa soo degtay waaladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa'u ilaa anfusuhum haadihi alaaya fabtuliya bihi waa lagu imtixaanayba isaga marka daalika arajulu ninkaa isaga ah yaa la imtixaano shaygii baa lagu imtixaanay uu sheegayo min bayninnaasi dadka dhexdooda masaladii uu su'aalayey wuxuu u weydiinayaa isagii lagu imtixaanay aayaddiina waa soo degtay ma oga markaas fa jaa'a huwa wamra'atuhu isaga iyo naagtiisii baa yimaadeen ilaa rasuulillaahi bay u yimaadeen riwaayati qaar waxay leeyn rasuulka ilaahi wuxuu aan sheegayay anay igu dhaceen markaasaa nebigu aayadda intuu ku dul akhriyey licaantama uu yidhi fatalaacanaa way licaantameen fa shahida rajulu ninkii wuxuu markhaati kacay arbaca shahaadaati afar shahaado bilaahi ilaahay ba ku markhaati kaca innahu la min asaadiqiina inuu halkanna marka mas'alo kalea ku jirto mas'aladaa waxaa weeyaan licaanku you ka ansaxaana cid kasta oo furiinkeedu ansaxayo licaan waa ka ansaxaa laba gaalaa ha noqdaano isqabto nin muslimoo naag kitaabiyada qaba ha noqdo laba xor ha noqdaan laba addoomaa ha noqdaan nin xoroo naag addoona qaba ha noqoto nin addoono naag xora markaa qaba ha noqoto kullu yacnii wax allaale qof allaale qofkii dalaaqiisa uu ansixi karo licaankiisuna waa ansaxayaa bacdu ahlilcilmi baa waxay leeyiin licaanku wuxuu ka ansaxaa laba qof oo muslim ah bis qaar waxay leeyiin marka laba muslimiina nin iyo naag muslim ah bis uu ka ansaxayo gaalo kama ansaxaan ma akhadka marka mas'aladaa maxay tahay xaggay ku qotontaana meeshaanay ku qotontaa arbaca shahaadaatin taas arbaca shahaadaatin culamada qaar waxay u dhigeen shahaado waxaa loo jeedaa markhaatiyay dhahay mar haddii markhaati laga wadana gaal markhaati ma galano gaal ahal uma aha shahaado muslim unbay ku soo hartay marka sidaa darteed marka waxay leeyihiin gaalku licaan ma samaynayo gaalada laakiin aayadda sida xoogga badan shahaadaadka halkan lagu sheegay waa aymaan iyo dhaaro ma ahan markhaati ma ah inay aymaan tahayna waxaa ku tusaayo naagtiiba dhinaceeday ka licaantameen naagma iyadaba awalba markhaati ahaan jirteen naagta laftirkeeda mas'alo xuduud ku tacalluqda miyay markhaati ka geli jirteen naag hadday markhaati gasho maal unbay ka markhaati geli jirteen xuduud iyo xaq ilaahay maa naag ka markhaati geli jirteen maya marka qoladaa iyada waxaa la leeyahy oo naagtiiba waa ku jirtaa ayasayleeyadan naagtiiba dhinac bay ka licaantamaysaa marka markhaati maaha arrintan baa lihi waa aymaan yemiinta ama dhaartana waa lagu magacaabaa shahaado waa lagu magacaabaa liqowli اllahi tacaala ida jaءaka almunaafiquuna qaaluu nashhadu inaka larasuulullahi wallahu yaclamu inaka larasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun maxaa ku xigana ittakhaduu aymaanahum ittakhaduu aymaanahum shahaadadii baa yemiin laga dhigay marka luqatan wa sharcan shahaadadu yemiin waa noqotaa bina'an calaa daalika qof kastoo dhaartiisu ansaxayso oo la dhaarsan karo licaan waa ka ansaxay gaaladu marka waa la dhaari karaa nebigu waa dhaarin jiray yuhuuddii waatuu dhaariyey qasaamada markii masaladii qasaamada ahayd waa tii nimankii lagu yidhi yahuud waa idin dhaaranaya markaasay yidhahdeen nimankan waa yahuud waa iska dhaaranayaan maxaan idin sameeyaa yidhi rasuulka calayh isalaatu wasalaam marka masaladu halka ay ku salaysan tahay shahaadaadkaanu yemiin dhaar miya mise waa markhaati war raajixu inay marka dhaar tahay raajixan hadday dhaar tahayna gaala waxta waa lacanta marka maxalkeedu waxaa weya waa hadday qaalig u yimaadaan wey xuduuddiiba waa ku fushaa ilaan iyagan uma lacana alkhaamisata uma markaa dabadeed ahay marka wuxuu yidhi uma lacana ou lacnad buu riday alkhaamisata markii shanaad calayhi dushiisoo ku riday in kaana haddii uu yahay min alkaadibiina kuwa beenaalayaalka hadduu ka mid qaala waxa uu yidhi intan baana ku filan marka bis ashhadu billaahi baa ku filan shardi maaha marka ashhadu billaahi aladii laa ilaaha illaa huwa waxaynu ku dara qasab ma aha ashhadu billaahidaa keliya baa ku filan meel maxdaroo waa keena ayaa la keenaya awqaadda marka dhaarta ay adag tahayna waa fiican tahay culammadu yidhahdaan bacda alcasarka oo kale masaajid inay ka dhacdo iyo wahaakada uma lacana alkhaamisata calayhi in kaana min alkaadibiina qaala waxau yidhi fadahabat litaltacina fadahabat waxay doontay naagtiina litaltacina inay licaantanto ayb licaanka marka daay waxaan ka tagna furqadiisu goormay dhacdaan furqatu licaan goormay imaanaysaa furqadu marka saddex madhabaa ku jirto licaanku markuu dhammaado oo ninka iyo naagtuba licaankoodu markuu dhammaado markaasaa furqadu ay bilaabmay alimaamu shaaficina wuxuu leeyahy ninku markuu dhammeeyo bis waay licaanka waaba furqadii waaba xasishayn maxaa yeele isagu wuxuu leeyahy naagta inay licaantanto amarada ku jirtaa maxay tahay iyadu nafteeda inay ku ilaaliso xuduuddii iskaga ilaaliso bis inaan la rajminin bis marka inaan la rajminin waa shay iyada u yaallo laakiin furqadii waaba dhacday ninku hadduu mar tuuray shantii jeer hadduu licaantamay ninkii waa u dhammaato furqadii waa xasisho gogoshiisii waa dhammaatay naagta lama sugaayo alimaam axmedna wuxuu leeyahay licaanku markuu dhammaado iyada ninkay naagtuba uu ka dhammaado ninkaa lagu bilaabay tuma naagta xanafiyadu iyagu waxay leeyihiin furqadu waxay dhacaysaa markuu imaamku iclaamiyo imaamkaa ridaayo oo wuxuu leeyahy waa idin kala geeyey markaasay dhacay ayleeyihin maxaa ku jira marka masaladan tamarada iyo miraha ku jira fiqhi ahaan waa maxayna tamaradu waxay tahay cinda alimaami shaafici ninku hadduu licaantamo ee markuu licaanka dhammeeyo iska dhinto naagtaas dhaxal kuma laha maxaa yeele firaashkiisii ka baxday firaashkiisii waa ka baxday waana ka baa-intay hadduu dhinto ma dhaxlayso ile waa dhammaaday licaankiisay ku eg tahay moogtahay furqadu ay ku xasilaysaaye laakiin madaahibta kale waxaa weeyaan hadduu intuu isagu licaantamo iyada intaan la gaarinba qalaf isagu ou dhinto ninkan weli gogolaa u xihan iyada waa dhaxlay markaas hadhowna licaankeedii iska gelay dhaxalkiisana waxbay ku yeelan ile wax dalqada ma dhicin moogtahay furqadiina ma xasilin weli xanafiyadu iyagu waaba ka sii dheeraynayaan intaas waa inuu xaakimka furqada bixiyaa ayay leeyihin calaa kullin saddexda madhab yaa ku jirta axaadiidta daahirkooda waxaad mooddaa labada licaan inay tilmaamayaan min xaysu nadar waalqiyaasna iyo nusuusta yacnii macaanideeda marka la fiiriyana ninku tiisu hadday dhammaato in licaankii xasilay furqadii ay dhacday ayb markaa wuxuu yidhi fadahabad waxay doontay litaltacina inay licaantanto faqaala laha nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi mah warka joog ayb saa marka in la sunneeyo faabad way diidday fafacalad way samaysay falamaa adbaraa markay labadoodaba tageen ay jeesteen qaala wuxuu yidhi lacallaha an tajii'a bihi lacallaha waxaa laga yaabaa an tajii'a bihi inay la timaado cunugaani ay waddo aswadda mid madow aswadda yani isagoo madow jacdan oo timo adag fa jaa'at bihi waxay la timid aswadda jacdan mid madow oo timo adag waa kii markaa nactigii makruuha ahaa uu sheegayo qaala xadaanaa moxamed bnu bashaarin qaala xadaanaa bnu abi cadiy qaala anba'naa hishaam bnu xasaan qaala xadaanii cikrimatu can ibni cabbaasin ana hilaala bna umayata qadafa imra'atahu hilaal bnu umaya naagtiisii buu qadfayo cinda nebiy sal l slam nebiga agtiisa bishariiki bni saxmaa buu ku qadfay ninkaas tii hore waxay ahayd ninaan la magacaabin baa laga hadlay hadda mid la magacaabin haddii marka ninkan la magacaabo laba qof buu qadfay marka naagtiina waa qadfay ninkan magaciisa oo magac dhabayna waa qadfay labadoodu marka ma laba licaanay u kala baahan yihiin mise hal licaanaa ku filan hal baa ku filan maxaa yeel laba licaan lama sheegin xadiidkan halkii licaan buu uga beri noqonayaa xadkii shariik iyo midkii yacnii naagta labadaba ayb saasaa xoog badan madaahib kalena waa ku jirtaa faqaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi albayinata i'ti اlbayinata bayina la imaw ow amase xaddun xad u diyaargarow fii dahrika dhabarkaaga lagu dhufto xad xadulqadaf lagugu dhufto diyaaru noqon faqaala yaa rasuul allah wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow idaa ra'aa axadunaa midkaan haddou arko rajulan nin cala imra'atihi naagtiisa korkeeda yaltamisu اlbayinata ma markhaati buu raadinaa buu yidhi rasuulka ilaahay in haddii naagtiisii nin ku arko ma markhaati buu goobayaan fajacala الnabiyu sal ا slam yaquulu nebigu wuxuu gudagalay inuu dhahayo albayinata wailaa faxadun fii dahrika markhaati baad keenaysa ama xad korkaada nebigu intii uu ogaa unba wax ku xukuma asaga waxa soo degi doono waa la sugaya faqaala hilaalu hilaal waxau yidhi waladii bacataka biاlxaqi ilaah xaq ku soo saaran ku dhaartay inii lasaadiqun an run baan sheegaya walayunzilanna allahu ilaahayna waa soo dejin doonaa fii amrihi aniga shanigayga maa yubari'u dahrii dhabarkayga wuxuu ku beri yeelo say ilaahay ugu kalsoonaayen arag ilaahan ku dhaartay anu run baa sheegayo ilaahayna aayaduu soo dejin doonaa dhabarkayga uu ku beri yeelayo fanasalad waxaa soo degtay waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa'u ilaa anfusuhum qara'a xataa balaga lamin asaadiqiina buu akhriyey faاnsarafa الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waa gadoomay faarsala ilayhimaa waa uu cid diray faja'aa waa yimaadeen faqaama hilaalu bnu umaya kacay fashahida waa dhaartay wاnabiyu sal ا slam yaquulu nebiguna uu dhahayo allaahu ilaahay baa yaclamu ku og ana axadakumaa midkiin kaadibun inuu been sheegayo fahal minkumaa min taa'ibin war wax toobad keenayn idinku jira midkiin unbaa been sheegaayeen ayb uma qaamad way istaagtay fashahidad way dhaaratay iyadana falamaa kaana cinda alkhaamisati midii shanaad agteeda markay ahayd anna qadaballaahi calayha in kaana min asaadiqiin caro ilaahay korkeedu inay ahaato hadduu run sheegayo wa qaaluu lahaa waxay ku yidhaahdeen inahaa muujibatun wa qaaluu lahaa waxay ku yidhaahdeen nebiga amray innahaa iyadu carada yacni middan shanaad muujibatun weeyaan mid waajibinaysa war caradan waa kugu dhacaysaa iska jir qaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas waxa uu yidhi fatalaka'ad dib bay u guratay fatalaka'ad waa joogsatay wanakasad dib bay u guratay xataa dananaa ilaa aan uga malaynay annahaa satarjicu inay laaban doonto ay ka noqon doonto faqaalad waxay tidhi laa afdaxu qowmii qoomkayga ma ceebaynayo saa'ira alyowmi maalinka inta ka hartay yacnii maalinkan inta ka hartay oo dhan qoomkayga aniga ma ceebaynayay tii zinadu marka dabcan ceebay ay ahayd waana ceeb qofka marka bani aadamku waa dhici kartaa isagoo wanaagsan waa ka dhici kartaa zinadii bani aadamku macsuum maaha marka laleeyahay maalan hadda dad yacni saxaabadii ka mida qaarkood inay ka dhacday oo kale ama la xadaybo oo qaarkood dhagax lagu dilo la rajmiyey maaha inay dad xunxun ahaayeen bani aadamku marka waa ka dhici kartaa shaydaanku intuu ka qaalib noqdo laakiin maxaasintoodaa badnayd asxaabta walidaalika shaekhulislaam ibnu taymiya waasixiyada siduu ku tilmaamay in la raaco waayo oo saxaabada manaaqibtooda in la faafiyo la baahiyo laakiin haddii masaalibtooda yar keliya uu arko khatar waay haddoo kale qofku haddii uu yidhaahdo waa kanaan saxaabada dad zinaystaa ku jiro dad saanyeelaa ku jira dad waxaday baa ku jira dad kana baa ku haddii la yidhaahdo inta wanaaggooda ah aaway marka qofkuna de wanaagga iyo xumaantu meeshuu ku badan yahay unbaa lagu tiriyaa hal xumaan ama laba xumaanoo ka dhacdo qofku nebi ma ahan laakiin saxaabada annaga waxaana laga rabaa anlaa nadkura ilaa biljamiil wax wanaagsan oo inaan ku sheegno kooda xumaanta sameeyeyna waa ka gaab waa ka afhaysanaynaa ilaahayna dembi dhaafaan u weydiinaynaa asbaabtii loogu dembi dhaafi lahaayna dadka kale waa uga badan yihiin hadday noqon lahayd jihaad nebiga lala xaadiray hadday noqon lahayd suxbada hadday noqon lahayd shafaacada rasuulka acmaal badan oo ay la imaadeen hadday noqon lahayd wixii dembi lagu dhaafo iyagaa dadka uga owleysnaa walidaalika intay yimaadaano iskeenaanay dhihi jireen xadkaana laga oogo qoomamo darteed iyo yani welwel dembigu sida uula weyn yahay marka tan in asaar loo arka ma ninkan marka lagu qadfay ee shariik ibnu saxmaa yaa bacdi ahlilcilmi waxay leeyihin nin yahuudi abuu ahaa laakiin warkaas waa baatil oo saxiix maahane yahuudi ma aha inyanii kaana xaliifa alansaar oo ahaa bal baraa ibnu maalik ayuu isku hooye ay ahaayeen baraa ibnu maalik walaalkiisu ahaa marka maahan yacnii qaarkood waxay leeyihiin shariik qadafkiisa inuu ka licaantamo waxaa layskaga dhaafay yahuudiyo awalba ahaa yahuud maadee qadaf ma leh iyadu warkaas marka ma toosna ninkan shariik qadaf waa lahaa laakiin licaankii uu qadafkaas ku tegey markaa wuxuu yidhi famadad way iska tagtay marka faqaala nebi waa socotay oo dhaartii bay ku socotay faqaala nebiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi absiruuhaa fiiriya fain jaa'at bihi hadday la timaado akxalal caynayni mid indha madmadow indha kuulan saabiqa alyatayni oo baridiisu markaa ay weyn tahay khadallaja saaqayni kubabkiisu ay waaweyn yihiin kubab waaweyn fa huwa isagu lishariiki ibni saxmaa buu u sugnaaday isagoo u egyahay fa jaa'at bihi kadalika sidaasay ula timid marka tilmaantaas cunug leh bay dhashay laakiin horaan u sheegnay shabaha iyo licaanka yaa xoog badan xagga xukunka sharciga licaankaa ku xoog badan yani masalada waa iska ikhbaar hadal uu nebigu sheegaayo oo yani waxaan waa dhaceen waayo maahane xugun baa laga qaadanaa ma aha faqaala nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxau yidhi lowlaa maa madaa min kitaab illaahi lowlaa haddii lalaa'yaha maa madaa wixii tegey min kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa ku soo tegey lakaana lii walahaa sha'nun lakaana lii waxaa aniga ii ahaan lahaa iyo walahaa iyada sha'nun arrin yacnii waa dhagax baan ku dili lahaa w kitaabka ilaahay baa laakiin iga celiyey saasaan u daayey marka qofka kitaabka ilaahay inuu celiyaa la rabaa qofou iddaa kitaabka ilaahay igu daa kitaabka ilaahay baa sidaan ku faraa inuu ka joogo hadduu mu'min yahay ayb laakiin hadduu kitaabkii dardaro uu leeyahay kitaabka iga kaa celiyey wax lamidoo kaleo dadka qaar ka dhaco aaday khatar u tahay waana dhiiranaan aan caadi ahayn riwaayadka qaarna waxay leeyiin lowla alaymaanu dhaarihii ay dhaaratay haddaysan ahayn qaala abu daawuud wa hada mima tafarada bihi ahlulmadiinati xadiiu bni bashaarin maxaakuxigadi xadiiu hilaali qaala xadaanaa makhlad bnu khaalidin shaciiriyu qaala xadaanaa sufyaan can caasim bni kulayb can abihi can ibni cabaas ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam amara rajulan ninbuu amray xiina amara almutalaacinayni labadii licaantantay markuu amray an yatalaacanaa inay licaantamaan ninbuu faray an yadaca yaddahu gacantiisa inuu saaro calaa fiihi ninka licaantamaya afkiisa cinda alkhaamisati midda shanaad agteeda yaquulu uu yidhaahdo inahaa muujibatu sidan baa marka sunnaha marka afarta dhaarood uu dhaarta midda shanaad afkaa gacanta laga saaraya cabaar baa marka la waanina war midda shanaad iska jir lacnad alla tabar uma haysa war cadaabka adduunyada oo siddeetan karbaash lagugu dhuftaa ka fudud yaa la dhahayaiyadana sidoo kale qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa cabaad bnu mansuur can cikrima can ibni cabaasin qaal jaa'a hilaalu bnu umaya ayaa yimid wahuwa axadu alaaati saddexdiibuuna ka ayuu ahaa alladiina saddexdaa ayuu ka mid ahaa taaba allaahu calayhim ilahi oo ka toobad aqbalay wcala alaaati aladiina qullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bimaa raxubat kuwaas waa isaga iyo muraarat bnu rabiica iyo hilaal iyo muraara iyo yanii iyo ninkii kale kacbi bnu maalik saddexdoodaas ay ahaay fa jaaءa min ardihi dhulkiisiibuu ka yimid cishaa'an xilli cisha'a fawajada cinda ahlihi ehelkiisiibuu arkay agtooda rajulan ninbuu ku arkay fara'aa bicaynihi ishiisuu ku arkay wasamica biudunayhi dhegihiisuu ku maqlay falam yuhijhu ma kicinnin xataa asbaxa intuu ka waabariisto marka falam yuhijhu saxaabigu qiiro ma lahayn maaha macnaheedu wax dhaqaajiyeyba ma jirin maaha macnuhu ee waxay tahay ma aanu dilin w manheedu seef inta u qaatay ma uunan dilin ninkii wa laakiin wixii kaleo uu samayn kara waa sameeyey laakiin wax ma dilin umbaa laga wada maxaa yeele suurtagal maaha saxaabigu inuu iska seexdo arrintan welwalba aysan ku haynin dhacaya ma weliba laasiyamaa carabta khayradooda iyadoo macruuf ay tahay oo laogyahay macnuu marka sidaa xataa asbax intuu ka waabariistay uma qadaa calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu ku kallahay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahi innii ji'tu ahlii ehelkaygii baan u imid cishaa'an xilli cisho ah fawajadtu cindahum rajulan nin baan ku arkay fara'aytu bicaynaya baan ku arkay wa samictu biudunaya fakariha rasuululahi sal l slam nebiga waxuu nacay maa jaaa bihi waxa la yimid isaga waxa meesha keenay nebigu waa dhibsaday yani waxyaabahaas xunxun inaan la maqlina roon dhagu haysan maql taasaa laga qaadanaya laakiin haddii xugun ku xiran yahay waxaa weye xugunkeeda unbaa markaa laga jawaabaya waاshtada calayhi waa ku adkaatay nebiga fanazlat wاladiina yarmuuna aswaajahum walam yaqun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim baa soo degtay alaayatayni kiltayhimaa fasuriya can rasuuli اllahi sal slam nebigii baa laga feeyday xaggiisa faqaala waxa uu yidhi abshir bishaaraysa yaa hilaalu qad jacala allahu caza wajalla ilaahay wuxuu yeelay laka adiga kuu yeelay farajan wamahrajan faraj iyo mahraj qaala hilaalun hilaal waxa uu yidhi qad kuntu arjuu dalika min rabbii anugu rabbigay waan ka rajaynayay sidaas oo rajaan ka qabay ilaahay inuu mahraj iyo faraj ii yeelaayo faqaala rasuulu اllahi sal اllahu alayh ali wasalama arsiluu ilayha u ciddira fajaءad way timid fatalaa calayhimaa rasuulu llahi sal slam nebiga dushoodu ku aqriyay aayadihii fatalaa calayhimaa rasuulu llahi sal slam wadakarahumaa waa waaniyey wa ahbarahumaa waxa u sheegay ana cadaaba alaakhirati cadaabka dambe ashaddu min cadaabi dunya cadaabka adduunyada inuu ka daran yahay faqaala hilaalu hilaal waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartay laqad sadaqtu calayhaa dusheeda waan ku run sheegay faqaalat waxa ay tihi kadaba been buu sheegay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam allaacinuu baynahumaa u licaantama baynahumaa iyaga dhexdooda faqiila lihilaalin hilaal waxaa lagu yidhi ishhad marqa dhaaro fashahida arbaca shahaadaatin billaahi buu ku dhaartay innahu la min asaadiqiin falamaa kaanat ilkhaamisa markay ahayd tii shanaad qiila waxaa layidhi yaa hilaalu ittaqi illaha ilaahay ka cabso fa ina cadaaba addunyaa ahwanu min cadaabi alaakhira wa ina haadihi almuujibatu midaanna tii wax waajibinaysay allatii tuujibu calayka alcadaab cadaabka kugu waajibinaysa faqaala waxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay laa yucadibuni illaahu calayha ilaahay igu cadaabi maayo tan korkeeda kamaa lam yajlidnii calayhaa sousan iigu jaadlin ilaahay sidii ilaahay jaadalka iyo karbaashka ounan iigu dhufannin sidaas in la eg baan ilaahayna tan iigu cadaabayay fashahida alkhaamisata uu dhaartay ana lacnat allaahi calayhi in kaana min alkaadibiin uma qiila laha shadii markhaati kacba dhaaraan buu yidhi fashahidad way dhaaratay arbaca shahaadaatin billaahi inahu la min alkaadibiin falama kaanat alkhaamisa markay ahayd qiila lahaa waxaa lagu yidhi ittaqi illaaha ilaahay ka cabso faina cadaaba addunya ahwanu min cadaabi alaakhira wa ina hadihi almuujibatu allatii tuujibu calayki alcadaaba fatalaka'at saacatan saacad bay joogsatay uma qaalat waxay tihi wallaahi laa afdaxu qowmii qowmkayga caabayn maayo marka tuhmadaanoo kale hadda arrintaanoo kale waa arrin tuhum keenayso haddana maadaama xuduud iyo la joogo tuhumkanoo kale waxba laguma ciqaabi karaa xuduudda shubahaadka waa laga ilaaliya hadday laakiin iyadu isbeenisa markaas xuduud xadkii waa imaanayaa marka sidaabay marka ay tidhi fashahidat alkhaamisata ana qadaba allahi calayha in kaana min aلsaadiqiin fafaraqa rasuulu llahi sal l slam nebigu waa kala geeyey baynahumaa xanafiyadu marka riwaayadaanay qabsanaya nebigaa kala geeyey laakiin axaadiidta kale furqadu inay dhacday axaadiid tilmaamaysana waa jirtaa waxaa lagu jamcinayaa marka kan yacnii nebigaa xukumay waay furqadii ee hadda xataa adaanu qaaliga furqo ku dhawaaqin licaankaasay furqadu ku xasilaysaa wa qadaa wuxuu xukumay an laa yudcaa waladuhaa ilmaheeda inaan loogu yeerin liabin aabba inaan loogu yeerin walaa turmaa inaan zino lagu gemin walaa yurmaa waladuhaa waladkeedana inaan lagu gemin wacalnimo saddex ayaabood waladkii waxba lagama sheegi karo in cunuga iyadiina zino laguma tuuri karo cunugana aabba looguma waco riwaayadanna kuma cadda inuu cunugiisa anfiyey hilaal hadda waa madhabka imaam axmed oo uu leeya looma baahno qasab maaha in licaanka lagu dhex ilmaha yacnii in licaanka lagu dhex anfiyo waman ramaahaa qofkii ku tuuro ow ramaa waladahaa ama cunugeeda ku tuuro facalayhi alxaddu xadulqadaf baa korkiisa waqadaa wuxuu xukumay an laa beyta lahaa calayhi guri inaysan ku lahayn walaa quuta quud inaysan ku lahayn min ajli annahumaa yatafaraqaani inay kala tegayaan darteed min hayri alaaqin furriin la'aan ay ku kala tegayaan soo ma aragtid marka licaanku waa fasakh marka alaaq ma aha dalqada ma aha fasakh weyaan ayb qoladii marka cuwaymir saddexdiisii dalqaday wax ku furmeen dhahaya waatan riwaayadan baa diidaysa walaa mutawafaa canhaa tu laga dhintayna aysan ahayn waxaan ay ku dhaceen quud maxaynan ugu lahaynna dalaaqna kuma kala tegin mana laga dhimanin say wax u yeelanee marka wa qaala in jaa'at bihi usayhiba ayb wa qaalat markaa waxa ay tidhi qaalat ma u leeyahay wa qaala waxa uu yidhi nebiga calayh salaatu wasalaam in jaa'at bihi hadday ula timaado usayhiba yacnii mid maaran usayhiba yacni midabka maariinka oo kale ah oo caddaan iyo guduud isku dheehan oo kan inuu maariinka dhahno haddii ay la timaado uraysixa mid markaa yacnii baryihi baridiisu yar tahay oo bari dhuu bari dhuuban ayb uhaybija oo markaa yacnii annaati uthabaj ayb wahuwa maa bayna alkaahini wa wasat dahri ayb garabka iyo dhabarka meesha u dhaxaysana u buuran ayb xamsha saaqayni kubabkiisu ay dhuudhuuban yihiin ayb saabiqa alilyatayni oo baridiisu markaa ay weyn tahay fa huwa liladii rumyat bihi xamsha saaqayni fa huwa lihilaalin baa iskale dhahay wain jaa'at bihi hadday la timaado awraqa mid cad jacdan timo adag jumaaliyan dheer nin dheer dheer kaljimaal oo kale khadallaja saaqayni kubabkiisu ay waaweyn yihiin saabiqa alilyatayni baridiisu weyn tahay fa huwa liladii rumiyat bihi kii lagu ganay yaa iska leh ekaanshadii unbuu ka hadlay fa jaa'at bihi waxay la timid awraqa mid cad oon maariin ahayn jacdan tima adag jumaaliyan dheer xoog xubnihiisu ay waaweyn yihiin sida ratigoo kale khadallaja saaqayni kubabkiisu ay waaweyn yihiin saabiqa lilyatayni baridiisu weyn tahay ayay la timid faqaala rasuulu اlahi sal ا slam lowla alaymaanu dhaarihii ay dhaaratay haddii lala yahay lakaana lii walahaa shanun alaymaan marka in shahaadaadkan inaysan markhaati ahayn dhaaro ay yihiin xadiidkana waa u deliil fakaana bacda dalika qaala cikrimatu cikrima waxa uu yidhi fakaana wuxuu ahaa cunugaasi bacda dalika kaagaa kadib amiiran amiir buu noqday calaa misra magaalo wamaa yubcaa liabin isagoon aabba loo sheegin wax aabba ah isagoon lagu magacaabaynin oo cid aabba ku sheegaysa aanay jirin ayuu isagoo amiir ah calaa mudar ma idin leeyahay calaa misra saas ii dhigaan muxuu kuu dhigaaday calaa mudar wax uu calaa misra u dhigaayo ma jiro calaa misra bisaaq wuxuu u dhigaa ma jiro fakaana bacda dalika amiiran buu ahaaday calaa mudar qoladaa reer mudar wamaa yubcaa liabin calaa misra waayahay hoos muxuu qabanaya sharaxa fiira awi macbuudka amiira muu leeyahay waa fiirinayna marka lowla alaymaanodan waxaa laga qaadanayaa marka lacaanka inuu yemiin yahay haakada wamaa yudcaa liabin ninkii marka qoladaasoo madax isaga u ah amiir u ah wamaa yudcaa liabin isaga wax aabbaana loogu yeeraynin mar qofka isagoon aabba loogu yeerinoo noocaasoo kale haddii hadda uu wax noqdo dhib ma laha hadduu kafaa'adeeda iyo leeyahay midda kale cunugan hadda waladu zina maba la dhihi karaaba sababtoo ah gogolow ku dhashay gogoshaasi marka uu ku dhashay tixgelinay lahayd licaana looga baxay marka ma lagu tilmaami karo zina shabahan dartiis zina ma loogu sheegi karo xadiidkayna ku caddayn qاaل xadaثna أحمد بن حنبل qال xadaثna سفyاaن بن عyayنة qاala samca cmru سacيiد بنa jubayri buu maqlay yquul isagoo le samictu بna cmra yquul qaala rasuul الlahi salى الlaه عalيه وaلي وsلم lilmuتalaacinayni wuxuu ku yidhi xisaabukumaa calى الlahi xisaabtiina ilahay korkiisay ahaatay axadukumaa kaadibun midkiin baa been sheegaya nebigu inuusan qeybka ogeyna laga qaadanaya hadduu qeybka ogaa lahaa nebigu wxuu dhihina hebelaa been sheegaya laa sabiila laka jid kuma lihid calayhaa iyada wax jida kuma lihid laa sabiila laka calayhaa dib dambe naagta naag kugu noqon maysa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maalii naagta sidan ii gashay maalka iga qaadatayna meherkii iyo qaala wuxuu yidhi laa maala laka maal kuuma sugnaanin in kunta sadaqta calayha haddaad run ku sheegtay korkeeda fa huwa bima staxlalta min farjiha fa huwa maalkaagu bima staxlalta wixii aad ku xalaashatay beddelkiisa waayo min farjihaa aad ku xalaashatay naagtan jirhkeedii baad xalaashatay maalka aad siisay taas u bixi wain kunta kadabta calayha haddaad been ku sheegtayna fadalika abcadu laka taasaaba kaaga fogaansho badan inaad yacnii maal ka qaadanin taasaaba ku sii fogaan badan marka hadaad beenna ka sheegtay jirhkeediina awal ku xalaashatay kaba daranba inaad waxba ka qaadanin waxaa laga qaadanaya marka naagta licaanka ku baa-in noqotay meherkeedii inay leedahay oon laga soo celinayni qال xdثna أحمد بن محمد بن حنبل qال xadثna إسmاعيiل qال xadثna أyوب عن سacيiد بن جubayri qاal qultu لبن cمر ba wxuu ku idhi rajل qadف امرأaته nin naagtiisa qadfay qaala فرqa rasuul الlahi salى الlaه عليه لي وsلم nebigu wuxuu kala geeyey bayna أkhaway bani اcajlaan reer bani اcajlaan labadoodii walaalo yani labadii ninkii naagtii qoladaa ka dhashay wa qaala wuxuu yidhi allahu yaclamu ilaahay baa garanaya ana أxadakuma kaadibun midkiin inuu beenlow yahay been sheegaya fahal minkumaa taa'ibun mid toobad keenayaa ma jiraa yuradiduhaa alaaa maraatin oo ku celcelinayo faabayaan way diideen fafaraqa baynahumaa waa kala geeyey qaala xadaana alqacnabiyu can maalikin can naafic can ibni cumar anna rajulan laacana imra'atahu ninbaa naagtiisa la licaantamay fii zamaani rasuuli illahi sal slam wakhtigii nebiga wantafaa min waladihaa cunugeedii waladkiina waa anfiyey fafaraqa rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam baynahumaa nebiga waa kala geeyey wa alxaqa alwalada bilmar'ati cunugiina naagtii buu haleeshiiyey qaala abu daawuud alladii tafarada bihi maalikun midda uu maalik la gooni noqday qowluhu weeyaan wa alxaqa alwalada bilmar'ati maalik baa la gooni noqday ayb marka licaanku axkaam fara badan buu leeyahay axkaamtaas marka haddii axaadiidtan uu ku dhex sheegay ayaa licaanku marka uu leeyahay baabun idaa shaka fi lwalad baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa shaka haddii uu shakiyo ya maya muxuu yidhi waqaala yuunus can الzuhriyi can sahli bni sacdin fii xadiidi اللicaan waankara xamlahaa uurkeedii buu inkiray fakaana bnuhaa yudcaa ilayha wiilkeedu wuxuu ahaa in iyada loogu yeerayo baabun idaa shaka fi lwalad cunugii hadduu ka shakiyo wax xaqiiqa ma haayo zine iyo wax lamida kuma haayo laakiin waa shakisan yahay uu keliya ma licaana marka layska rabaa masamaya tii hore waxay ahayd ninkii zinow ku arkay naagta waxaa zinada lamid ahay culammadu leeyihiin naagtiiba wuxuu ku arkay iyadoo nin guri kula jirto keligoodna ay yihiin waa ku licaantama taasoo kale khalwada oo kale waxyaabahaasoo dhan marka waa keeni kartaa licaan oo danniga marka u badin karo inin markaa zina ay jirto kale inuu arkaa shardi keliya maaha laakiin haddaanu waxba tuhudna jirin wax uu arkayna aanay jirin laakiin isagu iska shakisan yaha ka waran qaala xadaana bnu abi khalaf qaala xadaana sufyaan can الzuhriyi can saciidin can abi hurayrata qaala jaءa rajulu nin baa yimid ila اnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam ayuu u yimid ninka oo min bani fasaara reer bani fasaara ah faqaala wuxuu yidhi ina imra'atii haweenaydayda jaءat biwaladin bay la timid cunug aswada madow zina kuma oga hadda wax tuhun lama imaanin keliya iima eka waa wax ku haysta anna waa caddahay isaguna waa madoow yahay wiilkeeda intaa bis buu sheegay faqaala waxau yidhi hal laka min ibilin geel ma leedahay bacd ahlicilmi meeshan marka waxay ka qaataan qofka haddii uu qadafka sarbeebo sarbeeb ayuu wax ku qadfay xadulqadaf ma lagu dhufanaa masaladaas marka waxaa weye laba qowl iyo waxaa ku jira tafsiil bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin tacriid tacriid sarbeeb sideeda wax laguma qadfo si kastoy u dhacdo bacdi ahlilcilmina waxay leeyihin may sarbeebta waa lagu qadf waa lagu xadi karaa ayb laakiin marka ibnulqayim uu kala saarayaayo wuxuu leeyahay sarbeebta haddii la fahmaayo cay in loo jeedana ay ka muuqato sarbeebta haddii lagu keeno fii maqaami almushaatamati cay iyo nuqsaamin iyadoo markaa maqaamkeeda la joogo haddii uu sarbeeb ninkan marka zino ugu yacni duur xulo oo uu zino markaa uu ku sarbeebo zaani-nimo uu u sarbeebo waa la xadaa waana sida uu cumar ibnualkhadaab waa samay jiray tacriidka iyo sarbeebaha waxbaa ku xadi jiray cumar waana madhabka imaam maalik uu qabow haddii laakiin sarbeebtu ay tahay mid fahamkeeduna xoogaa daqiiq yahay amase ay calaa wejhi yacnii su-aal ay u timid mushaatamo iyo cay kuma imaanin laakiin waa nooc sarbeeba laakiin su-aal waayo ninkaan inu wax ku xumeeyo ama wax ku caayo uma uusan keenin xoogaa inuu ku jaahil baxo ayuu rabaa dhib ma laha taa isagu xad ma laha xadiidkan midda ay ku soo aroortayna taas waa soo ma garanin hadday su'aal tahay tacriibku hadduu su'aal yahay xad male xadiidkaana daliil u ah haddii laakiin cay uu ku soo baxay xad waa ka waajibaa waana sida cumar uu sameeyey marka ficilka cumar iyo xadiidkan isdiidi maayaane laba waxaa lagu xambaaraa jiho dadkuna badanaa masaa'isha fiqhiga waxyaabaha aysan yanii gafkooda ugu badan wuxuu ka dhacaa tafsiil la'aanta culimada marka fuqahada muxadisiintana badanaa tafsiilkay cuskadaan ayb waxaa laga yaabaa marka mas'ale tafsiil ku jira inuu yidhah saxaabada isku khilaafsan tahay ama cumar xadiidkan uu khilaafay inuu yidhaahdo wax khilaafana meesha ma yaalla ogeyn ayb ayb marka taasuu marka ibnu cabdilbarna macno noocaas u eg uu sheegayaa ibnulqayimna zaadulmacaadka juska shanaad isna macnahaanu tafsiilkan isagaaba sheegayba qowlkaas marka wasadkaana tacriibka ku fiican ayb hadda ninkan laakiin fii maqaami su'aal unbuu u keenay wax kale ma ah hal laka min ibilin geel ma leedahay buu ku yidhi markaa ninkaan ayb fiqiga marka xadiidkan ku jira marka mas'ale taas ayb faqaala waxau yidhi hal laka min ibilin geel ma leedahay qaala nacam buu yidhi hah qaala maa alwaanuha midabadeedu maxay yihiin qaala xumrun gudguduud waay qaala waxau yidhi fahal fiiha min awraqa mid cad ma ku jiraa ayb qaala waxau yidhi inna fiihaa lawurqan inna fiihaa waxaa ku jira geelaasi lawurqan kuwa cadcad qaala waxau yidhi fa annaa turaahu seed u aragtaa marka xaggee ka yimid uu leeyahay kanna qaala waxau yidhi casaa waxaa dhici kartoo mudan an yakuuna nasacahu inuu jiitay cirqun xidig yacnii fir iyo yacnii tafiir inay jiidatay baa laga yaaba hore geelan yacnii waxaa laga yaabaa yacnii fir hore inuu caddaad yacni midabkaa cad uu lahaa firkaas marka uu jiitay baa dhici kara taasuu marka ku waxeeyey ninkan waa nin reebaadiye xoola buu yaqaanaa kaasuu nebiga marka ugu soo ugu halqabtay qaala waxau yidhi wahaadaa kanna casaa waxaa mudan an yakuuna nasacahu cirqun wiilkaagaana in cirqi fir inuu jiitay baa laga yaabaayo awowyaalkii hore iyo ayeyaalkii iyo qaar inay madoobaayeen madowgu halkaas inuu ka yimid baa dhici karta hiddo inuu jiitay hiddo marka waxaa laga qaadanayaa marka shay qofku uu yaqaano in loogu soo halqabto si waxa loo fahamsiiyo waxaa kaloo xadiidkan loo deliishadaa qiyaaska qiyaaskiina inuu axkaamta ku bannaan yahay laada kan waa qiyaasa alimaamu albukhaarina kitaabu اlictisaam min saxiixihi baabuu ka dhigtay xadiidkaanuna keenay asal macluuma in looga qiyaas qaato shay kale baab qiyaaskii wixii la dhihi jiray qiyaas muxuu ahaan jira xamlu farcin calaa aslin licillatin jaamicatin soomaahay marka tanna tii oo kale dadka marka nufaat اlqiyaas qiyaaska dadka diida iyo waxyaabo kale marka meelo kaley la aadaan waxyaabo kale ku marmarsiyoodaan ayb nimankan daahiriyada iyo qiyaasku diido ayb iyo bacdi almadaaris oo yacnii mucaasiro ah oo hadda wakhtigan joogto oo iyaguna marka qiyaaska iyo waxyaabahaas intiro oo usuushii ibnu xasmi oo kale ku shaqeeyo ayb laakiin qiyaasku dabcan daruura markay timaado unbaa wax la qiyaasaa kale male sidaanu marka uu ku yidhi waxaa xadiidkan laga qaadanayaa sidoo kale bimujaradu shaki wariibati shaki keligiis licaan inuusan ku imaanaynin ilmana aan lagu anfinaynin bimujaradi shaki keliya ee licaanku wuxuu ku imaan karaa waxay tahay wax la arki karo la taaban karo ama zina ha noqoto ama khalwo ha noqoto laakiin naagtiian zina lagu arkin khalwo lagu arkin keliya cunugu iima ekoo kale licaan kuma imaanayo mana lagu licaantamayo قال xdثna الxسن بن علي qال xadثna cبدالرزاq qال أخبرna mcmر عن الزهري بإسناaده ومacنaaه qاaل وhuوa xiinaidin markaasi yucariضu wxuu sar beebayaa بأn ynfiyahu cunuga inuu iska أnfiyo qال xadثna أحمد بن صالح qال xadثna بن وهب qال أخبرnيi يuنس عن iبن شhهاaب عن أbي سلمة can abi hurayrata ana acraabiyan ata nabiya sala allahu calayh waali wasalam nin reerbaadiya nebiga u yimid faqaala waxa uu yidhi ina imra'atii haweenaydayda waladat ghulaaman bay dhashay cunug aswada madow wa inii unkiruhu waanan inkirayaa aniga fadakara macnaahu buu sheegay marka inkiraaddiisaan macno male haddayna waxbaba ku salaysnaynba marka sidaan markii la fahamsiiyena waa iska dhaafay tacriibkiisaanna maxaa looga xadi waayo haddii la yidhaahdo waxaa la leeyahay tacriid oo wuxuu ahaa ku yimid calaa wajhi su'aal laa calaa wajhi mushaatamati kuma imaanin sidau alimaam ibnulqayim uu tilmaamayo marka juskaas shanaad oo ibnulqayim yacni waxaa weeyaan waa juz aad u faa'iido badan wa axkaamta fiqhiga aaday ugu badan tahay qofka daalibcilmiga inuu aad u akhriyo yacni axkaam wuxuu soo saaraya aad u tiro badan yacni ku saabsan jinaayaadka iyo dalaaqa iyo nafaqaadka iyo xadaanada iyo waxaa laga yaabaa mas'ala waaxida inuu konton safxa ku dhigaa dhaci kartamarka daalibcilmiga kama maarmo badan buu ku ogaanaya aqwaasha culummada iyo tarjiixaadkooda iyo asraarta axkaamta ku jirta iyo lagama maarmaayo bilahi towfiiq sal allah sala ala nabiyina mxamed wala ali